hay-adda iminkan oo kaashanaysa maamulka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa dib u diyaatir ku sameysay xarunta m c h-ka deegaankaasi dib u diyaatirkan ayaa lagu sameeyey qeybta bukaanjiifka xarunta iyo sidoo kale dhismaha guud ee xarunta m c h-ka oo burbur xoogan soo gaaray ibraahim sheekh xasan qorsheeye agaasimaha guud ee hay-adda imkan ayaa ka warbixiyey dib u diyaatirka xarunta m c h-ka deegaanka xawaadle iyo sidoo kale baahiyaha xilligan ka jira xaruntaasi maanta waxaan awoodnay annaga oo contribution imkaan ahaan sameynay iyo shaqaalihii dadka deegaanka oo iyagana contribution qayb ka sameeyey inaan la imaano isbitaal ka duwan kii hore insha allah mar dhowna waxaan rajaynaynaa in maamooyin badan iyo ubad badan ay ku dhashaan isbitaalkan iyadoo aan kaashanayno shaqaalaha meesha jooga iyo mataqaanaa qabayrada meesha mataqaanaa ka mid ah dowladda hiirshabeelle oo isbitaalkan dadka taakuleen ay ka mid tahay sida wasaaradda caafimaadka oo kale in degmadan iyo isbitaalkan ay la kaashato sababto farijeeradii aan ku aragnay oo yaallo qawajiyaashii loogu talgalay daawooyinka sida tallaalada ayaa yaalla in ay sahasho inay helaan b c g misles iyo mataqaanaa bolio oo mar walba xaadar ku ah sababto caruur badan oo boolio ay saamaysay baan ku aragnay deegaanka intaasoo dhan waxay mudnaayeen in lagaga hortago marka waxaan rabnaa in juhdi iyo gurmad degdeg ah lala soo gaaro dadkan abiilka aan direena aasan imkanna waxay tahay u n iyo iyo donorska iyo brivate donorska iyo qurbo joogta laftigooda waxaan u sheegaynaa in maanta ay tahay meeshii munaasabka ahayd ee mudnayd in wax laga qabto ay tahay xawaadley annagana nagu soo biira aan horjoog ah idin noqonno dib u diyaatirkan lagu sameeyey xarunta m c h-ka deegaanka xawaadley ee maamulka hiirshabelle ayaa door muhiim ah ka qaadanayo dardargelinta howlaha shaqo ee xaruntaasi